maamulka puntland ayaa waxa uu soo bandhigay shan dhallinyaro ah oo uu sheegay inay ka mid yihiin kuwii dalka eritreya tababarka loogu qaaday iyadoo dhallinyarada ay ka sheekeen xaaladii ay soo mareen magaalada garowe ayay dhallinyaradani saxaafadda kula hadleen iyadoo uu la joogay wasiirka amniga ee maamulka puntland ninka la yidhahdo cabdisamad gallan dhallinyaradan ayaa sheegay in markii hore loo sheegay in loo qaadayo dalka qatar laakiinse diyaaradihii waday ay ka caga dhigteen garoomo ku yaala dalka eritereya halkaana tababaro muddo lagu siinay mid ka mid a dhallinyaradaasi ayaa waxa uu ka sheekeeyey marxaladihii ay soo mareen qaarkood waxaan nahay magacaygu horta waxaa weeye sakariye bile xasan waxaan nahay dhalinyartii ka timaaday ciidanka eritereya ee soomaaliya ay u qaaday soomaaliya awalka hore meel xarunta la dhaho nisa ayaana laku qoray markiina laku qoray waana la qaaday eletriyaana la geeya awalna waxaana loo sheegay in meel la dhaho qadar baana la geenayaa war khalada baana loo sheegay markaanu eletriya tagnay waanu ka degnay asbana ailaborti de dowladdii waxa weye dowlad khalada bay noo sheegtay waxa weeye sidaan moodayna ma aysan noqon marka xerooyin badanna waanu soo qaadannay tababaro saddex xeraanu soo qaadannay saddexdaa xero waxa weye xerada koowaad xerada militariga xerada labaadna waa kumaandada xerada saddexaadna waa xerada miriiriska marka caqabado badan ayaanu waxa weeye intaanu xerada joognay ama electriya caqabado badan baanu ku soo aragnay waxaa ka mid ahaa caqabadahaas way ay badnaayeen in laku laayo sidoo kale electriyaankii baa na laayay oo waxa weeye xabadna la dhacay oo dhib badan baana loo geystay oo dad badan baa lagu laayay oo ciidanka ka mid ah toddoba qof baa ku dhimatay afartan iyo shan qofna waa ay ku dhaawacmadeen marka dee dowladdii halkaana geysay baa dhibtaasoo dhan annagu tabanaynaa dhallinyaro badan baanu ku soo tagnay shan qof baanu nahay marka warkeenu waa kaa waxa weeye dee waxaanu leenahay waxa weeye soomaaliya saasay noo gashay dowladdii mas-uuliyadda intaa leegoo ciidankaas shan kun iyo shan boqol weeye ciidanku oo xerooyinkaas saddexdaa xeray ku kala sugan yihiin ay ku tababartaan de mas-uuliyadda intaa leeg oo waxa weye ciidanka intaa leeg waxa weeye sida ay u galeen waxa weeye oo khalad
waa ay sii hadleen oo mid kale oo ka mid ah dhallinyarada shanta ah ayaa asiguna wuxuu faahfaahin ka bixiyey xaaladihii ay wajaheen intii eritrea ay joogeen qaarkood dad baa nagala laayay dad baa nagala laayay dadka nagala laayay waxawaaye annagii waxaa isku dhacnay raggii eletriyaankaa eletriyaankia markaan isku dhacnay eletriyaankii dagaal baana dhexmaray annagii dhagxaanaa wadanay eletriyaankana qoryo iyo beerkaamiyo iyo sabanno ee noo soo baxsadeen iyo bambooyin bambadii iyo xabadihiiyo nala dhaceen alxamdulilaah oo waxaa naga dhimatay rag adiga ilaa tiro gaarayso toban iyo dhowr qofood ilaa ay dhaawac oo gaaraya adiga konton iyo lixdan meelahaas alxamdulilah ilaa hadda meesha daawo ma taallo oo wax ma taallo ilaa hadda rag baa isbitaallo ku jiro rag baa jajaban rag baa gacanla rag baa lugla ilaa hadda rag baana wax arkin oo dhul hoostiisa ku jiro marka dowladda soomaaliyeed annagii waa nala qalday rag la qaldo caruura oo wax baranayaan ahayn waa nala qalday dowladda soomaaliya waxana qalday waa maxamed cabdulaahi farmaajo iyo ninka la yidhaahdo fahad yaasiin
dhallinyaradan ayaa waxay sheegeen in markii dambe ay ka soo baxsadeen xeryihii tababarka islamarkaana etoobiya ay soo galeen aakirkiina sidii ay meelo kala duwan u soo marayeen ay gudaha soomaaliya yimaadeen waxaan dhibaato kala kulannay xuduudka etoobiya meer barcalil daan ka soo gallay meeshaas wakhtigaas dagaallo adag baa ka jiray soomaalida iyo canfarta qoomiyada baa isdagaalaysay muddo waxaan ku xiriirnayn bilac oo aanu ku xirnay jeel ku jiray oo boolis gacanta na waayay haddana waraaq bayna soo siiyeen markaan kasu tegayno waraaqdaan didka soo marray kilalo badan baan soo marray amxaaradaan soo dhex marray oromadaan soo dhex marray soomaalida jigjigaan soo dhex marray laakiinse waxaa noogu adkeyd oo ugu dhibadneyd kilalka canfarta oo dagaallo aada uga socdeen oo laamiyada baabuurta la iskala dagaayay dhalinyaro waxaa jirtay oo annaga nala socotay oo kii magaalo intay galaan canfari leedahay lagu dhagaxiyey oo oo dhibaatooyin kala kulmeen markii dambena boolisku gacanta ku dhigeen oo lasoo gudbiyey
dowladda federaalka oo ka faa'iidaysanaysa baahida ay qabaan dhallinyarada qaarkood ayaa waxa ay dhallinyaro u sheegtay badan in dowladda qatar ay doonayso dhallinyaro ay askaraysato kuwana waxaa loo sheegay in qatar waxbarasho loogu qaadayo kadibna waxa ay geysay dalka eritereya halkaa oo tababaro lagu siiyey dhallinyaradaasi qaarkood ayaa la sheegay in etoobiya laga dagaalgeliyey oo ay halkaa ku leedeen magaalada muqdisho waxaa ka socda soo baxyo isdaba jooga oo ay dhigayaan qaar ka mid a waalidiintii dhallinyaradooda loo qaaday dalka eritereya kadibna laga dagaalgeliyey dalka etoobiya kuwa oo la sheegay in qaarkood la dilay kuwana la dhaawacay halka kuwo kalena war iyo wacal toona aan laga hayn